Alaab isboortis oo shil duunya la ka wareejiyay maayarka beledweyne Taaseyti oo lanka tiragalay in ilan qeybi tumay lama kooxood oo ku qayb gala doona tartan ciyaareed dhowaan ku bilaabada doona beledweynaha tartanku oo ay qaban qaabiday shirkada Azul ee lanka magadari Azul Cup wayna tartan ka hadhawaayay maamulka iyo bahda ciyaaro magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan qaar ku mid ah maamulka shirkada Azul Sports ee way ku warbiyeen tartanka iyo ka qodobadahan beledweyne iyo waliba intii kooxood oo ku qayb qaadahayaan waynu si toose maamulkiiyo unkukuma hadnageen qaabilaadiyo bismillahi raxmaan raxiim maantay waxaan joognaa xafad qurux badan waxaa maanta meeshaan agab qurux badan oo ka kooban toban naadi lagula wareejiyey maayarka magaalada beledweyne agabkaasoo ay wareejinaysay tv-ga azul oo runtii maantana goobjooga ka ahaa agaasimadiisa runtii agabkaas maayartii la wareegtayna waxaa lagu wareejiyey toban kooxood oo maanta meesha goobjooga ku heeday runtii marka waxaan ugu baaqaynaa tv-ga asul horumarka uu ka haayo magaalada beledweyne dhammaan soomaaliya horumarkiisa ga maayarka magaalada in lagu soo dhaweeyey wariye najiib cabdiqaadir iyo sidoo kale inaa maayarka isla maayarka agab ku wareejino maayarkan ay agab kusii wareejiso ururka kubadda cagta gobolka iyo kan degmada tartankan waa tartan aan ugu gol leenahay in shirkadaha magaaladan beledweyne qeybta ka ah inay jaalenji badan ay sameeyaan dhalinyarada macnaha hadday xifaalta dhalinyarada helaan wax badanaa loo qabanaa macnaha azulna waa shirkadii ugu horeysay ee magaaladan beledweyne tartan ku qabata tiifiyo badan oo soomaaliya ka dhisanaa jira waa tiifigii ugu horeeyey ee halkan tartan ku qabta tartankan qaab life a u daawan doon ayaa u daawan doontiin oo aan kusoo kordhin doonaa weli beledweyne life ma ka dhicin laakiin qofka maanta beledweyne ka maqan oo xitirmaayarka hadday ciyaaraha qaar u gambiso si toosay ugu daawanay facebookgeeda ayadoo azul t v ka daawanaysa iyo azul sportis aad iyo aada u mahadsantihiin maayarka beledweynaha marwo nadar tabax maalin yaanka dambeyntii ku dhawaaday madalla alaabtunlaka ka wareejiyay kooxo weyniyaha dhawaaytay inii laqoobada tartan ciyaareed oo qaybku ee nabadda sboortisku waxaan isleeyahay waa qaal qabiil adduunkaoo dhan soomaaliya oo dhan magaalo kasto state kasto gobolka banaadir aa u weyn qof sboortiska qofka kaleeto sboortiska saaxiib uu leeyahay ilma adeeray yihiin family yihiin kalowsay yihiin kama qabo maaragtay wax oo waxdaarad eh kama qabo waxay aaminsan yihiin macalinka tababaraha maxaa la dhahay ilmaha ugu yaroo toban jirka waa banooniga dheelaa kulli waa hal famil familkaasaa hooyo u ah aniga aadaan u mahadsantihiin isleehay taas aan toban jirka ugu muujinayo in aan garab ahay aan lixdan jirka sboortiskaana garab u ahay beledweyne dadka degan waxaa ka codsanayaa haddii ay wax jiraan inkays ay wax jiraan sboortiska inay midoobaan sababtoo ah waxaa danta magaaladana ku jirtaa mid inay ahaadaan sboortiska sidiisaba hal miduu ku fiican yahay qabiil ma laha qolo ma laha siyaasad ma laha hal qabiil oo sboortis la yihaaha waa tiimka dhalinyarada ah oo meediyaha aada uga caawiyo sboortiska oo tviyada kala gedisan leh ama facebookyada leh ayagana waxaa le waa mahadsantihiin magaalada beledweyne waa magaalo sboortis laacibin waaweyna kasoo baxday haddana waxaan rajeynaa kuwo cusub inay kasoo baxaan markasta garabkiinana azulna waxaan le mar labaad waa mahadsantihiin